cabdiraxmaan cumar maxamed oo kamid a dhalinyarada magaalada beledweyne ayaa la yimid hal abuur shaqo oo uu ku maareeyo nolol maalmeedka qoyskiisa taasoo ah cilad bixinta taleefanada shaqadan ayuu bilaabay toban sano ka hor si nolosha reerkiisa uu u maareeyo islamarkaana uu uga maarmo inuu dalka ka tahriibo cabdiraxmaan cumar maxamed ayaa raadiyo beerlo uga waramay waxyaabaha uu qabtay iyo caqabadaha uu kala kulmo shaqadan waa mahadsan tahay waxaan bilaabay labada kun iyo shan iyo tobankii waxaan ku dhex jiraa muddo toban sano ah insha allahu tacaala haddana waan rajeynaya inaan kusii dhex jiro dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda uga faa'iidaystane aan kasoo saaro meeshan oo maanta uga baxa shaqalaanta iyo xaaladaha adagoo ka jira wadanka iyo taasay ugu horeysa tahriibka iyo maanta inay baagamudo dhalinyarada meelaha u fadhiyaan nolosha reerkeyga kolley waxaa waaye dee inta lee ka maareeyaa alxamdulilah shukri meel kaloon ka maareeyaa ma jirto kolley xirfadaanaan leeyahay meeshaanaan ka shaqeeyaahoo reerkeyga halkaanaan ka maareeya alxamdulilah ha dhalinyaro ila shaqeysaa jirto oo ayagana halkan noloshooda ka maareeyo runtii waa ogtahay markii shaqo la bilaabayo ama qof uu wax bilaabayo caqabado wuu la kulmaa in lagu yidhaaho haddee nin hadde wax soo barto dhalinyaraha haddana telefoon maanta sameynayo runtii waxaa waaye caqabado aada u adag waayo laakiin qofkii asiga noloshiisa iyo mustaqbalkiisa meeshuu ka dhex arko ninka ragga ama qofka biniaadamkaana waxaa waaye noloshiisa asigaa maamulo asigaa la rabaa inuu noloshiisa maareeyo sidoo kale cabdiraxmaan cumar maxamed ayaa sheegay in shilin soomaali la-aanta iyo badxiranka ay saameyn ku yeesheen ganacsigooda horta marka laga hadlaayo saameynta suuqa oo gobolkan hiiraan saameynta ugu badan waxaa keenaya waxay tahay horta wadan haddana deegaan dhanoo ka tirsan oo gobol gobolada soomaaliya ka mida haddana ah goboladii ugu horeeya soomaaliya maanta waqtigii xorriyadda lix iyo tobankii gobol oo ugu horreysay in maanta haddana uusan ahayn gobol ka shaqeysa lacagta shilinka soomaaliga caqabadda ugu weyn waa caqabadaas dadkiina maanta waxaa waaye sida middan caqabadaha culeyska oo jirane waa caqabado suuqyada caalamka maanta aan la qabno oo maaha wax inta ku kooban oo wax caalamka oo dhan ka jira waayo culeyska iyo maanta in suuqa uu xumaado miciishada kore ay u kacdo xiliyada xagaaga ama badxirinkana way imaan jirtay waana xaalad jirta waay cabdiraxmaan cumar maxamed ayaa dhalinyarada ka baxay jaamacadaha ku booriyey inay abuurtaan fursado shaqo islamarkaana ay bartaan xirfado talada aniga aan soo jeedin lahaa waxay tahay dhalinyarada jaamacadaha baranayo oo haddana baaga muddada ah inay ku daraan xirfad inay bartaan in maanta xirfadaha way badan yihiin oo hadda telefoon in la sameeyo keliya kuma koobna xirfadaha way badan yihiin oo adeegyo badan oo wadanka hadee looga baahan yaha jiro xirfadahaas inay bartaan si noloshooda hadhow ay ugu maareeyaan oo waxay barteen hadde intay shaqo ka helayaan dee labada tilaabo hal mar lama wada qaado labada lugood qofka hal mar ma wada qaadi karo markuu qofka soconayo horta muhiim waxaa inuu tilaab qaado caqabado way soo wajahayaan caqabadahaas inay u dhabar adeegaan si ay u gaaraan hankooda dhalinyaro badan oo lamid a cabdiraxmaan cumar maxamed ayaa nolosha reerkooda ka maareeyay cilad bixinta teleefoonada casriga kadib markii ay shaqo ku waayeen cilmiga ay ka barteen jaamacadaha